Deegaanka Mirdacay ee gobolka Hiiraan ayaa lagu soo gabagabeeyay gobol nabadeed oo maalmihii la soo dhaafay ka socotay deegaankaasi, oo loo qabanayay laba beelood oo walaala. Labadii beelood ee walaalaha ah ee halkani nabaddu ku dhex maraysay ayaa odayaashoodii warbaahinta si faahfaahsan uga warbixiyeen kulanka nabadeed ay wada gaareen.
nin dhintay wax lagu farxaa ma leh ninkii walaalkiis la dilo oo u soo aaraho cadaabow siyaasade maahan wax ajiri iyo xasanaadow ka gelaa ma leh waxaan ugu baaqayaa dadka daafaha jira oo labadan beelood oo dawladda ku dhex jirto ah labada bilood markay dhammaato isdila ma dhahayno isnabadgeliya weligiin dawladu nama soo dhexgelin mid waxna kala sidee nama soo dhexgelin hadda ka hor tan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inayna soo dhex ay wax noo kala qabtaan
labadaas beelood ee dariska ee walaalka hirshabeelle ah maamulkii xukumay oo ay ka amar qaadan jireen oo mas-uuliyiinta ahda maanta ku soo baxay amnigii ayagaa la wareegay waxay dhaheen ilaahay idamkii xaquuqaadka aad isku leedihiin haddou uu jiro qolada qorraxsamiya hadduu jiro qolada bariba annagaa dabaanad qaadnay muddadaas annagaa qaadnay laba biloodoo muddaha la qabsaday xaquuqdaas ciddii leh nin walbay tahay in la kala xaq siiyo xaqa dad waxaa iska leh shakhsiyaada oo ama mataqaanaa ninkii ninka dhalay ah ama mataqaanaa ninkii agoonta ka dhintay ah waxaan rabnaa dadka shacabka ah oo na dhegaysanaya inaan u sheegno walaalyaalow dhib waxaa noogu filan intii hore oo aad samayseen waxaan idin leenahay ilaahay ka baqa ilaahay ka baqa dhib dambe ha u laabanina nin walbow ninkii garabkaaga ah haddaad dishaa sii cadow meeshaan kuu taagan yahay adigana uun ogow berri in laguu soo socdo waxaan leenahay mid dambe ha u noqonina kii horena ka toobad keena ilaahay ka baqa intaasaan dadweynahana rabnaa inaan dhahno
dhibaatadii maalin dhoweyto ka dhacday meeshaan dhacdadii agagaarka matabaan degma matabaan waxaa soo dhex galay ilaahaygii weynaay oo joojiyey iyo ciidamada dawladda federaalka kuwa booliiska kuwa nabad sugidda waa ku mahadsan yihiin ijir iyo xasanaad intii ka qaybishan allah ka siiyo tan kale waxaan ku wada hadalnay oo caddaynaynaa lixdan maalmood lixdan maalmood in xaqaa lagu bixiyo oo nimanka la yidhaha agoon cabdallana xaqsawa yihiin bax ilmo xasanne ay yihiin xaqbixiy dawladduna dammaanad ka tahay